mudane aadaad u mahadsan tahay radio muqdisho runtii qabanqaabada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo waxay ka socotaa xarunta ganacsiga ee gobollada dhexe degmada gurceel waxayna uwa socotaa si aad iyo aad u wanaagsan runtii waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim inaan ku guulaysano degmooyinka ou safarka ku maraayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qaabkee baa marka aad ugu diyaar garoodeen soo dhaweynta wafdiga heerka madaxweyne ee la filaya in gurceel uu soo gaaro
waxaan ugu diyaar garownay si aad iyo aada u sarraysa maadaama uu maanta noo imaanayo madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya iyada oo dowladdan wixii ka horreeya ay ahaayeen kumeel gaar dowladdaanina ay ka baxday oo heer federaal ay tahay waxaan u diyaar garownay si heer qaran ah inaan usoo dhaweyno haddii ay tahay magaalada bilicdeeda oo la hagaajiyo haddii ay tahay astaamihii qaranka oo la muujiyo runtii shacbiyad aada u ballaaranna degmada gurceel waa ay ka jirtaa waxaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim inay kaalinta koowaad ka qaadan doonto soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya idinka ka maamul ahaan gurceel iyo bulshada halkaasi ku dhaqan maxay uga dhigan tahay in muddo toddoba iyo labaatan sano kadib madaxweynuhu halkaasi soo gaaro runtii maantay waxay noo tahay maalin farxad weyn noo leh ayay noo tahay maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee soo booqda safarna ku soo maraa xarunta ganacsiga gobollada dhexe degmada gurceel shacab weynaha iyo maamulka intuba waxay u tahay farxad aada iyo aada u muhiim ah waana maalin cusub ayay u tahay waxaana rajaynaynaa biidnillahi alkariim inay ka mid noqon doonto meelaha si dhow oo ugu soo laalaaban doono madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo annagana waxay noo noqon doontaa ahamiyad gooni ah shacabkuna aad iyo aad waxay u dhowraayaan booqashada madaxweynaha iyo inay wax badan ka faa'iidaan wax badan oo ka maqnaana ay helaan ayay rajaynayaan insha allahu tacaala